hay-adda hormuud islam foundation ayaa deeq lacaga gaarsiisay xarunta xanaanada carruurta agoonta iyo daribjiifta isugu jirta eema mogaaso ku taalla magaalada muqdisho ee caasimadda dalka mashruuca taakulaynta iyo afurinta bisha barakaysan ee ramadaan ee hay-adda hormuud salaam foundation ayaa xarunta maamo ogaaso waxay gaarsiisay deeq lacageed oo gaaraysay ilaa toban kun oo doolarka maraykanka waxaana looga faa'iideyn doonaa carruurta isugu jira agoonta iyo darbijiifta ee lagu hayo xarunta maamo ogaaso ugu horeyn guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim kobac ayaa deeqdaasi ku wareejiyay aasaasaha xarunta xanaanada carruurta agoonta iyo darbijiifta isugu jirta ee maamo ogaaso waxaana uu ka hadlay deeqda ay soo gaarsiiyeen xaruntaasi
ah ay u siisay taakuleen bisha ramadaan xaruntani oo runtii ay ku jiraan gabdho yaryar ah konton ilaa iyo boqol iyo labaatan wiilal ah runtii waxay u baahan yihin daryeel waxaan aaminsannahay in aysan karin ama lacagtaasi ee lagu deeqaya maanta aysan ku filneen waxaan ugu baaqaya bulshada qaybaha kala duwan inay soo booqdaan ayna taakuleeyaan xaruntani dhanka kale madaxa xarunta ahna aasaasaha xarunta xanaanada carruurta agoonta iyo darbijiifta ee maamo ogaaso ayaa warbaahinta la hadashay kadib markii deeqda ay ka guddoon tahay
waxaa maanta farxad noo ah in hormuud salaam foundation ayna soo booqatay sida caadada u ahayd wakhtiga ramadaanka ah nasoo booqa jirtay ayadoo maxay ahaytood wixii ay naga soo gaaro ummadda ilaahay wax lagu caawinayna noo keenaysay marka waxaan leenahay jasaakumullah kheyran ilaahay kheyr badan ha idin siiyo khaasatan ustaad kobac oo ah samafale soomaaliyeed